In ka badan soddon iyo laba dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka helay isbitaalka Faaruq oo ka mid ah isbitaalada ku yaala xaafadda Howlwadaaga ee magaalada Beledweyne. Ugu horeyn, maamulaha guud ee isbitaalka Faaruq, Dr. Cabdiqani Ibraahim Xuseen ayaa ka warbixiyay dhalinyarada isbitaalka ka helay fursadaha shaqo isaga oo sharxay shuruudaha lagu xushay dhakhaatiirta isbitaalka.
iyaga waa doctor cabdiqani ibraahim xuseen shaqaalaha ka shaqeeya caadiga ah iyo dhakhaatiirta ee guud ahaan marka laisku daro waa soddon iyo laba qofood inta ka shaqeysa wallaahi marka loo baahan yahay shaqaalo ee, waa bo- positionka bannaan waa la soo xayeysiiyaa ee, dad badan imaanaya cv badanaa la keenaa cvda haddana xulashaa lagu sii kala sameeyaa short listkaas marka loo sameeyo ee, bacdeen imtixaana laga qaadaa ee, imtixaanka ciddii markaas ku baasto oo uga dhibca fiicnaato intaasaa shaqaalaha loo qaataa oo ama dhakhtar ha aado ama nersna aado ama ay position oo ka banaanaata waa soo xayeysinaya pages barka lasoo dhiga xayeysiina lagu sameeyaa kadib ciddii markaas soo apply gareysa meesha marka selectionka laga sameeya hadduu ilaaha Een, isbitaalka marka loo fiiriyo een, hal qof iyo laba qof ma wadi karaan Een, mar kasta baahiyaa taagan waa loo baahan yahay shaqaale in la helo Een, shaqaalaha marka marka la qaato oo dhalinyarada in u badan yihiin dadka hadda shaqeeyo Een, in la xushana marka criterias aan ku xulanana waa procedure u degan isbitaalka Een, qaabkaasaa loo xushaa marka in imtixaankaas laga qaado ciddii markaas uga dhibca fiicnaato aan qaadano si dhalinyaradii iyo ama dadka kale oo gobolka ku nool ay marka dhalinyarada oo badan soddon iyo laba qofood meel ay ka shaqeynaysa waa dareemi kartaa marka oo dhakhaatiir iyo nersing iyo auxiliary iyo malsooyin intana isugu jiro sheebaar farmashi marka alxamdulilah marka dhalinyaro aad u badana ka shaqeysta oo inkan badan uu kasoo gala isbitaalka Dhanka kale, qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay isbitaalka Faaruq ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay shaqooyinka ay qabtaan.
caashe cabdulbrahim waxaan ka shaqeeya staag faaruuq isbitaaleesha hosbitaal waxaa qabtaa nabar ayaa gooyaa bukaanada ayaa u shaqeeyaa subaxii laba iyo tobankaa shaqada soo galaa sagaalka saaca ilaa iyo tobanka barkana waa ka baxaa haa waa ka maareeyaa waana ku faraxsana maalmahan shaqeyn way jirtaa oo sida axad iyo jimcaha oo kale ma shaqeeyey laakiin inta kale waa shaqeeyaa wallaahi waxaa ku dhiirigelilaa inay dalkooda ay joogaan marobna dhal- een, dalkaaga hooyo wax kaaga fiican ma lahan meel qurba aad joogtid oo sidii eeyihii lagu dhaqmin waxaa ka fiican dhulkaaga hooyada oo sharaf ku lahatid Een, wallaahi taas waxay ii tahay in yani farxadeeda waaye yacni inaan ka- ka mid noqo dhalinyarada shaqeysa magaalada beledweyne ama soomaaliya yacni goob walba ay joogaanba inaan kala howlgali karo magaalada beledweyne kaasi oo ka qayb qaata horumarinta shaqo abuurka dhalinyarada beledweyne waxayna u mahadceliyeen maamulka isbitaalka ee fursadaha shaqo siiyey si kastaba ha ahaatee isbitaalka faaruuq ee magaalada beledweyne ayaa qabanaya adeegyo caafimaad sida baaritaanada iyo qaliimada guud